wuu furmaya shirka insha allah waxaa imaanaya wafuudii runtii oo meelo kala duwan ka imaanaya shirkuna sidii loogu talagalay weeye marka beri muu shirku furmaya waxaa ula jeedaa isniinta ha isniinta qodobada hadda la doonaya in laga hadlo maxaa ka mid ah shirkani waxa uu ka dambeeyey kulamadii maaragtay muqdisho marka waxa weeyaan maaragtay laba kun toban iyo lix meeshii looga gudbi lahaa halkaasuu daba yaallaa laakiin cabdinaasir waxaa jiray ismaandhaaf u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada oo ku saabsan qaabka loo wajahayo arrimahaas taasoo qaarkood ay xoogaa uga lug gaabsanayaan in ay kismaayo yimaadaan arrimahaas ma la xaliyey walaala arrimahaasi waa la xaliyey waa la wada imaanayaa halkan madaxda soomaaliya oo dhan halkan inay imaanayaan iyo kuwa beesha caalamka ka tirsanba waxyaalaha de halkan loo imaanayaana waxa weeyaan kala aragti wanaanshahaas in la xaliyo la dhameeyo ummadda soomaaliyeedna runtii majorityooda meel ay isku raacdo marka guud ahaan waa laga soo wada qaybgelaya cidda ay khusayso oo dhan way imanayaan madaxda soomaalida ah ee la filayo inay yimaadaan maamul goboleedyada yaa ka mid ah walaala waxaa imaanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya dhammaan dowlad goboleedyada puntland koonfur galbeed galmudug yani dhammaan way imanayaan cabdinaasir waxaa jirtay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ka biyadiidsanaa arrinta ku saabsan bakool sare marka arrintaas xal ma laga gaaray shirka ka hor walaad arrintaasi annaga nama kusaynin ba arrintaasi de arrinta waxay ahayd udhexaysaa nimanka maamulka cusub dhistay ee la baxay magacaas iyo iyo maamulka maarata koonfur galbeed mid marka anugu haddaan ka jawaabi karaya maaha sababtoo a de waa hawl naga dadban annaga ka maamul ahaan maxaa filaysaan marka in natiijada shirka ay noqoto walahi de natiijada rajawooyin baan ka qabnaa sababtoo a niyad samin badan baa jirta madaxa soomaalidu way sii arkeen meelo badan baa la isku arkay muqdishoa la isku arkay oo madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha jubbaland dhamaan waa lasoo wada arkay madaxweyne matiimaan lawadii tegey meesha la cadaado waa tii maaragtay la tegey meesha la gaalkacayo marka xoog baa runtii loo wada shaqeeyaa niyadsamid badan baa jirta waxyaalo badan oo runtii tanaasula way jiraan marka rajo weyn baan ka qabnaa shirkan insha allah meesha loogu gudbi lahaa laba kun toban iyo lixda in ay wax wanaagsan kasoo baxaan shirkan shirar la mid ah ayaa ka horreeyey oo ay ka soo baxeen hadallo baaqyo ah oo aan sal adag lahayn maadaama ay kala aragti duwanaansho jirtay si aanay shirarkaas natiijadooda u burburin ayaa waxaa la soo saaray hadallo aan aad u caddayn ama aan meel adag salka ku hayn marka shirkan kuwii oo kale inuu la mid noqdo ma dhici kartaa walaal da wixii horta qeybka maqan maaragtay ilaahi subxaana watacaala og laakiin markaan ka fiirino waxa weeyaan dadaal dheer oo la sameeyey iyo runtii aada ummadda soomaaliyeed oo runtii barnaamijkan ka hadashay xanuunkii faraha badnaa iyo dhibaatadii faraha badnaa ummadda soomaaliyeed ay soo martay waxaa moodaa marka bisayl hadda waxyaalihii hore ka duwan inuu muuqdo oo runtii khasbaya in dadku ay isu tanaasulaan wax dhabana hadda la wada gaaro marka insha allah waxaan ka rajeynaa maarata shirarka hore mid ka duwan inuu noqon doono wax guul oo wanaagsan oo yani lagu farxanayo ay kasoo bixi doonaan